Wasaaradda Beeraha Dowlad Goboleedka Galmudug ayaa beeralayda deegaanka Faarax Geedi oo hoostaga magaalada Gaalkiciyo u qaybisay abuur iyo sidoo kale agab kale oo loogu talagalay beeralayda deegaankaas. Qaybinta deeqdan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa isku duwayaasha Wasaaradda Beeraha Gobolka Mudug, kan degmada Gaalkiciyo iyo mas'uuliyiin ka socday hay'adda NRC. Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Beeraha Dowlad Goboleedka Galmudug Xasan Cabdulaahi ayaa ka warbixiyay deeqdan ay bixiyeen.
qalab beereed oo dhammaystiran oo ka kooban abuur iyo qalabkii beeraha lagu fali lahaa iyo markii uu soo go'o qalabkii lagu adeegi lahaa lagu soo qaadi lahaa iyo xitaa haddii problem dhaco ama dhaawac dhaawac yimaado beerta kidkii dadku isku daweyn lahaayeen dhammaantoodba dhinac kasta dadkan waa laga fekeray waxaan rabnaa inaan bogaadino una mahad celino hay-adda nrc oo dadkan soo gaarsiisay iyo w f b oo ugu deeqday dadkan inay beerahooda fashaan waxaa ka faa'iidaysanaya mashruucan dad gaaraya laba boqol iyo iyo toban gaalkacyo mashruucan waxaa la yidhahdaa j r b qaybta beeraha ayay qayb ka ahayd qalabaadkan waxaan rajay doonaa inay beeralayda hartay ka faa'iidaystaan Mid ka mid ah dadka ka faa'iidaystay deeqdan ayaa ka mahad celiyey.
marka koowaad ilaahay baa maxad iska leh marka labaad waxaan ma- waxaan u mahad celinaynaa wasaaradda beeraha galmudug oo maanta wasiir ku-xigeenku nagala joogo een, asiibtay kana soo jawaabtay baahidii dadka deegaanka ah ay qabaan ee cabashadii hore oo loo gudbiyey iyo baahidii hore oo loo gudbiyey een, booqasho badan iyo kormeer badan kadib waxaan kale u mahad celinaynaa hay-adda nrc ee uu nagala joogo maanta ninka la yihahdo mukhtaar een, iyadana waa u mahad celinaynaa Bixinta deeqdan ayaa waxaa iska kaashaday Wasaaradda Beeraha Dowlad Goboleedka Galmudug iyo hay'adda NRC kuwaasi oo wada dadaalo lagu horumarinayo wax soo saarka beeraha.